ururka lions club ee sweden oo kaaladaasa hay-adda lions club international foundation ayaa ceelbiyooda ka hirgeliyay deegaanka kobriyat ee gobolka bariya kaasi oo bulshada baahiyo qabana mashruuca oo muhiim ee dadka deegaanka kobriyat ee gobolka bariya maadaama dadka deegaanka muddooyin kunyo wajahayana biilaango obsiyo ku qabana iyo saamanya kuweelatiyo iyo xoolaba mursal ismaaciil ciise oo kumid ee madaxda ururka lions club ee sweden oo meelisay ku hadal iyo sheegay cirbiyoodkuna baahida biyo yari ee walbadan iyo ku bedeli doonta farxad weyn ii ah maantay in aan goobjoog u ahay oo aan xarig jarayno ceelkii ceelbiyoodka ee ururka lions sweden iyo lions international foundation ay ka hirgeliyeen deegaanka kubriyaad gobolka bari puntland soomaaliya ceelkan oo baahi weyn ay u qabeen dadka degan deegaanka kubriyaad iyo deegaamada kale oo hoos yimaada waxaan aada ugu mahad celinaynaa cid kastoo nagala qayb qaadatay ay ka mid tahay wakaalada biyaha dowladda puntland aada iyo aad baad u mahadsantihiin injineer barma cali carab oo ka tirsanaa shirkada ceelbiyoodka hirgelidiya weliba uuse sharaxad kubiyay marxalado iyo hamar iyo ceelbiyoodku hirgelintiisa ilaahi subxana wa tacaala siduu ahaabuu nooku aqbalay ka shirkad ahaan dadaalkii aanu ballan qaadnay maalintii halkan waa ogeydeen markhaanti baa ka ahaydeen adaan waxaa ka rabnay adinkaa markhaanti adanka adinkaa sheegi doona laakiin waxa weeye naftaanu ag dhignay dhiiggana waanu u shubnay waxaana sharafno annaga ka aboor ahaan in ilaahay subxana wa tacaala ina ku asturay shaqadii suwiiladdeeda aanu qaadnay haddii biyo laga waayi lahaa dee canaan ma aanaanu lahaaneenoo dhulkaa hoostiisa baana loo diray ilaahayse biyuu ka keenay ceelku marxalad adag buu soo maray qodaal ahaan iyo dhismo ahaan war halan kuma soo koobi karo oo inaan kaga sheekeeyo mar koowaad waa ogeedeen ceelku dhulku dabeecad ahaan dhul aad u adag qalabkii meesha yaallay kuwalitigu lahaa uu keenay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu u fududeeyey inaannu jiirno lakabyadii adkaa ee dhulka maantana waxaannu farxadnaga noogu filan in deegaankan kobriyaad iyo degmada iskushuban uu biyo haysto dadka deegaanka ayaa umahadnageen ururka lions club ee sweden iyo lions club international foundation oo ku qayb qaaday hirgelinta ceelkuna waan soo dhaweynaynaa meebada uu leeyahay ceelkan laga hirgeliyey tuulada kobriyaad isagoo loo qabay baahi adag oo biyo la-aaneed waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa la mahadiyey waan soo dhaweynaynaa cidda waday iyo cidda ka shaqaynaysay iyo cidda kala qayb qaadatay
magacayga waxaana lay dhahaa aamine xasan cali samantar waxaan ahay degaanka kubriyaad waxaana naga haystay dhibaatooyin u badan haraad iyo waxbarasho la-aan iyo qofka xanuunsta oo aan meel loo qaadal oo hayn oo cusbitaal la-aana haraadka ilaahay waa nooga miciinay oo waxa weeye riiggaas baanu ku liibaanay oo ilaahay dadkii noo keenana waa u mahad celinaynaa khayr alla ha siiyo haraadka ilaahay waa nooga miciinay biyo qaaliya oo waxa weeye durdur laga soo dhaansho oo aan nadiif ahayn oo waxa weeye boqoliyo konton iyo boqoliyo lixdan iyo laba boqol noogu yimaada ceelbiyoodkan oo muhiiman ee dadka deegaanka maadaama oo ku qayb qaadadawa yarayowka baahiya biyare ee deegaanka ku jarta ee deegaanka kobriyaad ee gobolka bariya